بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تعالى ولا ليال waxaan u ballansanayn risaalo inaan bilaawno oo ku saabsan salaada risaaladaas oo uu leeyahay asheekh ibnu baaz raxmat ullaahi calayh risaalada ka hor waxaan u baahannahay arrimo dhowr ah in isku baraarujinno kadib ayaan risaaladan bilaabaynaa horta sidaan ognahay risaalada waxay ku saabsan tahay asalaah salaada ayay ku saabsan tahay salaadana waxaan ognahay inay tahay awalu fariidatin bacda tawxiid fariido ilaahay waajib yeelay addoomihiisii ku waajib yeelay inay qaataan waa mid uga hore tawxiid gadaashiisii markii soo tawxiid laga soo tago ee waajibka addoomaha laga rabo waa ayada marka labaad waxaan ognahay salaada inay tahay awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu min alacmaali yowma alqiyaama maalin awalu maa yuxaasabu shay kan ugu horeeyo la xisaabinayo calayhi dushiisa alcabd addoonka min alacmaali yowma alqiyaamati inay tahay salaada wixii acmaal ah addoomaha ay sameeyaan ilaahay dartiisay u sameeyaan xisaabtankoodii maalinta qiyaama waa mid ugu hore salaada waay waxaan ognahay kale salaada inay tahay silatun bayna alcabdi wa rabbi silatun bayna alcabdi wa rabbihi inay tahay xidhiirka addoonka iyo rabbigiisii u dhaxeeya inay tahay qofka haddii salaad laga waayo rabbigiisii waa ka go-ay qofkii rabbigiisii xidhiirkiisii ka go-ayna adduun iyo aakhara buu u khasaaray afar waxaan ognahay iftarada allahu salaata calaa muxamadin mubaasharatan biduuni waasita ilaahay inuu ku fardi yeelay salaada nebi maxamed dushiisii si toos ah dhexdhexaad la-aan iftarada allaahu ali inuu fardi yeelay asalaata salaada calaa muxamedin nebi maxamed dushiisii ku fardi yeelay mubaasharatan si toos ah biduuni waasita ayadoo cidna aan u dhahaynin malaa'igtiisii ka mid ah cibaadaadka kale addoomaha lagu soo farli yeelaayay ama nebi maxamed lagu soo farli yeelayay addoomaha isii gudbinayo biwaasitati jibriila soo marayeen cibaadooyinka kale ama awaamirta kale laakiin salaada nebiga asaga ayaa waxaa lagu sameeyey israa samaawooyinka xaggooda loo qaaday fowqa sabci samaawaat ayaa ilaahay kugu soo farli yeelay salaadahani shanta alla dukanaayo shan waxaan ognahay salaad inay tahay tamyiizun bayna almuuminiina waalmunaafiqiina fi dunya waalaakhira inay tahay salaadaas tamyiizun ama tumayizu bayna almu'miniina waalmunaafiqiina fi dunya waalaakhira midda kala saaraysa inay tahay mu'miniinta iyo munaafiqiinta dhexdooda adduunyo iyo aakharaba adduunka intii la joogo munaafiqiinta markii ay dukanayaan waxay ku dukadaan wahum kusaala ayagoo cajisisan aan rabin aan ku khuluucsanayn ayay dukadaan aakharana muuminiintana saas khilaafkeeda ay khushuuci ku dukadaan ay jecel yihiin aakharana way kala saaraysaa muuminiinta iyo munaafiqiinta markii aakhare la tago ilaahay addoomihiisii dhammaan wuxuu farayaa in u sujuudaan ee sujuud ay dhacaan dadkii muuminiinta way sujuudayaan laakiin munaafiqiintii ma sujuudi karaan iyo wixii la midka ah lix salaada axadu arkaani alislaami alkhamsati waxay ka mid tahay arkaanta shanta ah oo islaamka leeyahay mid ka mid ah wa hiya aruknu athaani weliba ruknigii labaad waay waxaa ka horeeya oo keli ah shahaadateynka wa axadu arkaani alislaami alkhamsa islaamkii arkaantiisii shanta ahayd mid ka mida waay wa hiya thaaniya waa ruknigii ama arkaantii waa midii labaad way rugna midiisii labaad way toddoba salaada waa cimaadu ddiin aladi laa yaquumu ilaa bihi arrinka toddobaad waxaan ognahay salaad inay tahay cimaadu ddiin diinka tiirkiisii aladi laa yaquumu ilaa bihi diinkaas oo uusan istaagaynin ilaa tiirkaasi maahane qofkii salaada laga waayo islaamkiisii tiirkiisii wuu dumay arrimahaasi wixii la midka ah kale inay leedahay salaada masiyo dheeri ah intaa kadib waxaan samaynay muqadimo yaroo kooban maadaama salaada ahamiyadeedii aada u weyn tahay salaadaasoo qiimadeedu meesha gaadhsiisan tahay muslimiintii waxaa la rabaa inay dukadaan salaadaasi salaadii ay dukanayaanna marka la rabo inay u dukadaan sidii loo soo dejiyey looga soo dejiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wassalaam waxaa laga yaabaa dadka qaar inay salaad dukanayaan salaadaasiina salaad hee khilaafsan ay tahay salaadii nebigeena caleyhi salaatu wassalaam haddaba saa daraaddeeda ee waxaan samaynay hordhac waa muqadimo ku saabsan magaceeda la yidhaahdo laa tubtiluu salawaatikum war salaadooyinkiini habuurinin muqadimadaas ayaan dulmaraynaa insha allahu tacaala bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamda ilaahay ayaa u sugnaaday allihii makhluuqaadka o dhan rabbigoodii ahaaday alladii allahaasoo jacala yeelay asalaata salaada ka yeelay min acdami maa shay kan ugu weyn yudhibu tagsinaayo can ilqalbi qalbiga xaggiisii al axzaana murugiyada qalbiga ka tagsinaayo ilaahay salaad wuxuu ka dhigay qofka haddii murug ku dhacdo qalbigiisii oo salaada dukado murugtaasi qalbigiisii way ka saaraysaa murugtaasi qalbigiisa ku jirtay way ka saaraysaa wayaqwaa xoojinaayo mid xoojinaya ka dhigay wa oo wayaqwaa xoojinaayo calaa muwaajahaati dawaa'iqi zamaani zamanka ciriiriyaalkiisii muwaajahadooda korkeeda inuu xoojinayo qofka haddii zamanka ciriir uu ku galo bani aadamka xaaladiisi way kala duwan tahay xaalaadka qaar wuu faraxsan yahay nashaad uu leeyahay xaalaadka qaarna culeysyo ayaa kusoo wajahamaya culeysyadaasi oo zamankani ninkani kusoo wajahayo hee in ay u adkaysto wuxuu ku helayaa salaada wa allihii alqaa'ili dhahay walaqad naclamu waxaan ognahay annaka annaka nebi moxamedow adigu yadiiqu inuu ciriiroobayo sadruka laabtaadii bimaa kii sababtiisii yaquuluuna gaalada ay dhahayaan waxyaabaha xunxun ah ee fasabbix tasbixiso bixamdi rabbika rabbigaada xamdigiisii adigoo ku dheexan wakun noqow ahaaw min asaajidiina kuwa ilaahay u sujuudaya oo dukanayaan haddii aad ciriir aada dareento ilaahay dikrigiisa isku mashquuli oo salaada u degdeg oo salaada duko ama suna ha ahaato ama fard ha ahaatee saa daraaddeed wa kaana nabiyu sala allahu alayhi waala alihi wasalama idaa axzabahu amrun sallaa sidaa daraaddeeda kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi waala alihi wasalama idaa axzaba haddii asiibo ama hee murjiyo hu nebigi amrun arin sallaa wuu dukanayey rawahu abu daawuud can xudayfa oo xadiidun xasan nebiga calayhi salatu salaam hay-adaasi ilaahay asiga kula hadlaayay asigana markii arin culeys uu dareemo salaada ay dukanaya wa kaana nabiyu sala allahu alayhi waala alihi wasalama idaa axzabahu amrun amar haddii uu asiibo ama murjiyo hee sallaa wuu dukanayay rawahu abu daawuud can xudayfata bni lyamaan radia allahu canhu wa huwa xadiidun xasan wasalaatu ammaan iyo wasalaamu badbaadi calaa rasuulihi rasuulkiisii dushiisii ha ahaa ha ahaadaan rasuulkii alamiini oo amiinka ahaa ilaahay agtiisii lagu aaminay dadka agtoodana lagu aaminay amiinka ahaa rasuulkaasoo alqaa'ili dhahay asagana salluu dukuda kamaa sidii u dukuda ra'aytumuunii aada igu aragteen usallii anigoo u dukanaayo u dukuda dhahay wacalaa aalihi aalkiisii dushooda ha ahaadaani wa saxbihi saxaabadiisii wasalama alla ha badbaadsiyo amaa bacdu intaa kadib fa haadihi tan muqadimatun hordhac way musamaatun lagu magacaabay laa tubdiluuha burinine salawaatikum salaadooyinkiini inaad burisaan iska ilaaliya salaada waa ra'sumaalki facalaa kulli muslimin muslim kasta dushiisii waxaa waajib ku ah yarjuu muslimkaasoo rajaynayo alaakhirata daartii dembe rajaynayo waxaa dushiis waajib ku ah an yahtama inuu ihtimaam siiyo uu danneeyo bisalaati salaadiisi wayakhaafa baqo calaa butlaaniha salaada buritaankeeda dusheeda ka baqo waqad yadunnu waxaa la arkaa muslimkaasi inuu u maleeyo anna salaatahu salaadiisii saxiixa inay tahay wa bilxaqiiqati sida dhabta ana baatila inay tahay mid bilaash ah fa min aladilati haddaba adiladii ayay ka mid tahay allatii adiladaasoo tadullu tusinayso calaa daalika arrinkaas dushiisii oo qofka salaadiisi inay saxiix tahay u malaynaya haddana saas aan ahayn oo baatil noqonayso adilada tusinaysa ayay ka mid tahay kow maaki ayuu ka mid yahay maakii habata sugnaaday can nabiyi sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasalama nebiga xaggiisay ka sugnaaday annahu nbiga nebiga qaala inuu dhahay ina arajula qofka qofkii rajulka min baabi taqliidi oo sharafi loo sheegay mahaane gabadhan waa lamid ina arajula ninkii la yusallii wuu dukanayaa sittiina sana lixdan sino xadiidkan dhegta u raarici fiiri qofa wuxuu dukanayaa lixdan sino ayuu dukanayaa lixdan sino dhiso salaad uu dukanayay wamaa tuqbalu loomana aqbalin lahu ninkaasi salaatun hal salaadna looma aqbalin lixdan sino uu dukanayay hal salaadna lagama aqbalin ilaahay agtiisii looma dhigin hal habo khasaaro weyn ma tahay mid waa yar tahay khasaaro weyn waay ina arajula nin layusallii wuu dukanayaa sitiina sanatan lixdan sana ayuu dukanaya wamaa tuqbalo loomana aqbalayo lahu rajulkaasi salaatun salaadna looma aqbalayo salaatun waay salaatun waa maxaa waay nakiro fi siyaaqi maada annafyi maxay faa'idaysaa hal salaad ama walaa fardan walaa sunna waxba hal haba hata haye maxaa dhacay waa la weydiiyey nebi waa ciladeey wuxuu dhahay walacalahu rajulkaas waxaa laga yaabaa yutimu inuu taam yeelaayay alrukuuca rukuucga walaa yutimu uusan taam yeelaynin asujuuda sujuuda wayutimu inuu taam yeelayaa la arkaa asujuuda sujuuda walaa yutimu uusan taam yeelaynin alrukuuca rukuucga ninkaan lixdan sano dukanayay salaadiisi inay saxiix noqoto maxaa u diiday asaga buriyey salaadiise asaga ayaa buriyey ku ciyaaray eber ka dhigay maxaa dhacay ee sujuuddeedii kuma hasoo kuma ma taam yeelaynin haddii sujuudda taam yeelo rukuucga ma taam yeelaynin haddii sujuud la taamyeeli waa ina salaad waa burtay haddii rukuuc la taamyeeli waa ina salaad way burtay marka ninkaani lixdan sano waa dukunaya isdhahaye salaadiisina hal habana ma ansixin asaga buriyey adigoos leh salaad aad dukunaysaa weligaada waa markii aad wax soo fahamtay caqligaada heshay ilaa hadda waad dukunaysaa salaadii salaadihii shantii waad dukunaysaa hal salaadna lagaama yeelin haddii hadda lagu dhaho ka waran maxay noqonay haaladda waad dhibsanaysa maan waxaa laga yaaba adigoo saas aan lagu dhihin ayaa salaadaada eber inay tahay laga yaabaaba idan waa halis waayahay rawaahu xadiidkan waxaa wariyey alasbahaniyu وذكره المنذري عن أبي هريرة رضي أيوا شيء عن أبي هريرة حقيقة كوري أما كشيغي رضي الله عنه وهو حديث حسن وحسنه الألباني وغيره من أهل العلم إيو وماك يا كمدة أدلدس فبت السقناضي أيضا أن النبي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه النبي رأى إنه أركيه رجلا نن نبي محمد أي وحو أركي نن ninkaas oo laa yutimu uusan taam yeelaynin rukuucahu rukuuciisii wayanquru kawinaayo fii sujuudihi sujuudiisii dhexdeeda kawinaya waay kawiinta hee hal mar le wejiga dhulka saara waa soo qaadaa asigoo wejiga ka gubtay oo kale daf ma saaray waaba soo bixiyey waa soo qaaday kawiina la yidhaahdaa hal mara kaw ka siiyey oo wejiga dhulka saaray haddis markii waa soo qaaday laga wadaa kuma xasalin wayanquru kawinaayo fii sujuudihi sujuudiisii dhexdeeda wahuwa walhaal huwa asagan yusalli dukanaayo ayuu arkay nebigi faqaala huwa rasuulku wuxuu dhahay low maata haddii uu dhiman lahaa haadaa ninkan salaadan dukanaayo haddii dhiman lahaa calaa xaalihi xaaladiisii korkeeda haadii tanna xaali xaalatihi maydan qoran xaalihi waay waa daabacada laga yaabo low maata haddii uu dhiman lahaa haadaa ninkani calaa aali xaalihi xaaladiisii dusheeda ku dhiman lahaa oo haadii tan ah sada haddin yeelaayo oo salaada dukana dhahayo saan yeelayo haddii hadda ku dhiman lahaa nafta kaga baxi lahayday hee maata wuu dhiman lahaa calaa kayri millati muxamedin nebi moxamed diinkiisii wax aan ahayn diin gaala ayuu ku dhiman lahaa ninka asain wuxuu samaynaya wax isleeyahay ilaahay ugu dhawo duko cibaadayso haddii saan ku dhimana ku dhintana hee nebi maxamed diintiisii kuma dhinteen diin kale ayuu ku dhiman lahaa nebi maxamed diintiisi wixii ka soo horay maxaa waaye diin gaalo waaye halas adigoos dhahayo duko haddana markaas nafta haddaa kaa baxdo diin gaalo ku dhimato ka waran haddana waa halas idan ninkaani salaadiisii maxaa dhacay maxaa inay ku dhinto gaalnimo inuu ku dhinto hadda haddii dhinto inuu gaalnimo ku dhimana nebiga muxuu u sheegay isaga salaadiisii buriyey eber way salaad la-aan waybe dee qofka salaanad la-aan hadduu noqdona xaaladiis waa la yaqaanaa mas waa halis waayahay maata wuxuu dhin- ku- oo waa dhima- waa dhiman lahaa calaa kayri millati muxamedin nebi moxamed diintiisii keerkeeda muxuu sameeyey ninkan waa kana fiiri yanquru wuu kawinayaa salaa wuu kawinayaa salaatahu salaadiisa u kawinayaa kamaa sida yanquru u kawinayo alghuraabu tukaha addama dhiigga ama alghuraabu kaagowga addama dhiigga waa tukaha waa la yaqaanaa midka midoo meelahaasi qaaqaa dhahay oo cararaay oo dhibka badan faasiga fawaasigda ku jiro markii dhiig dhiig wuu cabaa nafkii markii la qalo dhiiggiisu wuu cabayaa markii dhiigu cabayo marka hee afkiisa hal mar dhac kasina waa soo qadaa dhinaha geela geesaas ka firina dhac haddana waa soo qadaa geesaas firina dhac waa soo tuug waay marka ninkan salaadii saasuu yeelaya dhac dhac dhaca ka siinaya waa kala tuuray bes sidii hee tukahaasi dhiigga cabaayay ku cabaaya am oo kale haddaba wuxuu dhahay nebiga mathalu ladii kii sifidiisii laa yutimu uusan taam yeelaynin rukuucahu rukuuciisi wayanquru kawinaayo fii sujuudihi sujuudiisii dhexdeeda hee mathalu ljaa'ici nin gaajaysan sifidiis oo kale waay nin gaajaysan sifidiis oo kale waay alladii kaasoo jaa'icigaasoo ya'kulu cunaayo attamrata hal timir iyo watamratayni laba timir laa yuqniyaani aan deeqaynin canhu haggiisii shay-an waxba wuxuu la mid yahay buu dhahay nebiga alayhi salaatu salaam qofkii salaadiisii rukuuceeda uusan taam yeelaynin sujuuddiisii kawinaayo nin gaajaysan oo kale waayo oo cunaayo hal timir ama laba timir labadaasiina uusan xaggiis waxa ka deegayn waxba un anfacaynin qof gaajadiisii zaa'id noqotay aada u gaajooday hal timir maxay taray waxba labana maxay u tarayaan waxba wa ninkan salaadiisiina saas oo kale waayee wax uma tarayso waay waxaa la rabay salaad in ilaahay agtiisii lagu fa- ee, lagu liibaano oo raalli ahaanshada alla lagu helo lagu faa'iidaa la rabay saasaa loo dukanayay haddii marka qofka intii soo joogay adduunka dukanayay salaadana saas layu samaynaaye aakhare wax uma tarayso maxaa yeelay salaadiis asagaa jibiyey waay haddaba salaadiini jibinin ay ka dhigan tahay akhraja waxaa soo saaray hadiidka abu yacla ayaa soo saaray walbayhaqiyu watabaraaniyu wahuwa xadiidun xasanun saddex wamaa kii ayaa ka mid a habata sugnaaday aydan laabasho ana nebiya nebigi sala allahu alayhi waalihi wasalama dakhala huwa nebig wuxuu galay almasjida masjidkiisuu galay masjid lmadiina maalin maalmaha ka mid ayaa nbigi nebiga alayhi salatu slam wuxuu soo galay masjidkiisii oo madiina fa dakhala waxaa soo galay rajulun nin ayaa soo galay fa sallaa ninkii wuu dukaday nebigi markii soo galay gadaashiisiiba nin kale ayaa soo galay masjidkii haddii soo galayna wuu dukaday ninkii uma kadib jaa ninkii waa yimaaday fasalama wuxuu salaamay cala nabiyi nabiga dushiisii sala allahu alayh waalihi wasalam assalaamu calayka yaa rasuul allah ayuu dhahay faradda nabiyu nebigu salaantii ayuu radiyey oo ayaa celiyey sala allahu alayh waalihi wasalam salaantii waa ka qaaday ninkii faqaala huwa nebigu wuxuu dhahay marka irjic laabo niyaho fasalli duko fa inaka adiga lam tusalli ma- maba soo dukanine orod soo duko waay ninkii masjidkii imaaday nabawi salaad isku dhejiyey soo kala tuuray nabi u imaaday ee waxaa la dhahay warmaba soo dukaninay orod soo dukan lahay maxaa dhahay salaad isagaa jibiyey isagaa buriyey alaatan saddex jeer saddex jeer ayaa saas nebiga alayhi salatu salaam u dhahaa waa soo dukanaya waa soo laabana assalaamu calayka yaa rasuul allah salaantii uu ka celinaya nebiga markaasuu dhahaa irji fasalli fa innaka lam tusalli wuu laabanayaa waa soo dukanaya assalaamu calayka yaa rasuul allah salaantii uu ka celinayaa markaas haddana irji fasalli fa innaka lam tusalli saddex jeer waay nebiga wuxuu rabaa ninkan inuu baraarugo wixii ka dhaman ka dhimin oo loo haysto inuu fiiriyo oo waxaan soo saxo ayuu rabaa ninkiin wax u dhimanba ma laha tabartiis intaas waaye waa iga tabar maysaa taagan tahay wixii yaqaaneen intan lay ahaayeenba faqaala nebiga wuxuu dhahay marka maya ninkii dhe faqaala ninkii wuxuu dhahay waladii allah ayaan ku dhaartay bacathaka adiga kusoo saaray bilxaqi hal aad ku dheexan tahay hee famaa uxsinu ma wanaajinayo hayrahu kan waxaan ahayn wixii haddaan soo sameeyay ka fiican ma aqaanu dhahay rasuulka ilahi waan isdhiibay ee facallimnii ibar waay wax ibar marka ma aqaane wixii aan soo samaynayay sanawaadkii lasoo dhaafay maalintii aan soo bilaabay salaada gushida ilaa hadda saan lay wax yeelaya ani wixiina adiga waxaad leedahay maanta waxba kama jiraan haye hadda wax ibar marka wixii hore nasiibkeeda qabaad ay ay qabaane hadda wax ibar buu dhahay hadda hadda iga cadda haye ibar waay nebiga alayhi salaatu salaam wuu barayaa fiiri nebiga alayhi salatu salam saxaabadiisii salaada wuu baray qawlan wa ficlan hadda kan fic qowlkii waay ficlan waa u baray labadaba u jamciye markii labada u jamciye marka wuxuu dhahay salluu kamaa ra'aytumunii usalli markaas waay qowlkii ka mid ah fiiri kan marka qaala nebigu wuxuu dhahay idaa qumta niiho haddii aad istaagayso ila salaati salaada xaggeeda ad istaagayso fakabir fakabir waay xiro oo salaada allahu akbaru dheh waqra akri maa tayasara wixii fududaaday macaka macagaada ku fudud oo min alqur'aani ah wixii qur'aan aad taqaano ku fudud kadib akri culamadu waxay dhaheen wax qofka u fudud inuu akriyo qur'aanka xaggiisii waa faatixa suurat lfaatixa wa saa daraaddeed ilmaha yar yar hata way yaqaanaan soo maha sidaas ee qofkii faatixada aan aqoonin waa yar tahay hadday dhacdana adkaar kale isagana akrinayaa had laakiin waxaa loola jeedaa meeshan faatixada akri waay riwaayo kale sa cadaynayso uma kadib irkac rukucniihow xataa tatma'ina ilaa aada hasasho raakican hal aad tahay istaagii kasoo rukuuc oo jilbaha qabso ilaa aada jilbihii qabsashadoodii aada ku raagto ku hasal way oo waxaa la akrina waxbaa la akrina adkaar ay leedahay soo maahan adkaartuusu akrinayaa meesha ugu yar culamadu waxay dhaheen ugu yar aqalka ah adkaarteeda lala imaanayo tuma'niintana kusoo xasalayso ugu yar waxaa waaye subxaana rabbiya alcadiim hal mar in la dhaho waay wabixamdihi waa laisku khilaafsan yahay riwaayada oo wabixamdihi culamada qaar waxay leeyihin waa daciif qaarna way soo dhaweeyaan asheikh alalbania ka mid ah waa saxiixu leeyahay ama ku darama dhaaf siir raajax kula noqoto samee dhib ma laha subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdihi dheh ama subxaana rabbiya alcadiim meesh ugu yar waay aqlay leedahay adnulkamaalna saddex waay subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiimi saddex jeer inaad dhahdid waay ama wa bixamdihi ku darta markii subxaana rabbiya alcadiimi la dhahaayana tan hore aad dhahayso i tan dambe neefso neef udhexaysi adi dadka qaar wixii dhahay mataqaani isdha maqlaysa bis waxaas wax jira maa iska ilaaliya khayr allah idin siiye neefso subxaana rabbiya alcadiim neefso subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim saddex jeer dhe oo adnu lkamaala la yidhahdaa kan ugu badanna hee wixii saddexda ka badan wayo shan toban labaatan adaa kuga xidhan tahay meesha ugu yar marka maxaa kusoo hasal ah dumaaniintii hal mar meesha ugu dhexdhexaasana saddex meesha ugu fiican intaas ka badan waay haddii adiga naftaada keliga aad tukanayso wixii rabta ka dhigo haddaad hee imaam aad tahayna saddex ka badinin ha lagu dhifoona dadka kale haalkooda inaad ilaaliyo sida la rabaa idan inaad taas ugu hadliyo sida la rabaa saddex jeer markaad dhehayso neefsasho neef aad u dhehaysiiso neeftaada cisho midda kale dheh cisho midda kale dheh tartiibtaadi hagee ordaysa adi nebiga ninkan wuxuu leeyahay fiiri marka uma rkac rukuucu xataa taطma'ina ilaa aada hasasho raakican waay deganaan ayaa la rabaa raakican halaatay mid rukuucsan uma kadibna irfac soo toos xataa tactadila ilaa aada ekaato qaa'iman halaatahay mid istaagan markaad rukuucgaasi kasoo toostana noqo mid eg eg maxaa laga wadaa markii hore rukuucan hortiisii sidii aad u istaagnaayday u soo istaag marka dambena wax hirsaan dhe ee soo laabo lama rabo istaag sidii hore rukuucan hortiisii aada u taagnaaday ee u istaag kadib ducadii akri ayana ducada ma la rabaa markaad akrinayso istaagaas inay kusoo dhammaato adkaarta waxay leedahay mid kasta boos likulli maqaamin maqaal uu leeyahay ama likulli maqaalin maqaam markii aad soo isto- is- ee, rukuuc ka soo toosayso waxaad odhanaysaa samic allaahu liman xamidah markaad soo socoto waay markii aad istaagto ayaa maxaad dhahaysaa rabbanaa meeda meesha leedahay samic allaahu liman xamida jilbihii gacmihii aad ku saarnaayeen markii aad soo daynayso soo istaagay soo socoto ilaa istaaga dhexdood ayay leedahay samic allaahu dad qaar markii istaagaana samic allaahu dhahayaan waqtigeeda waaba dhaafisee meesha waqtigeedi ma aha waqtigeeda hagee waay jilbaha markaad soo daynayso soo istaagayso samic allaahu liman xamida wixii ka dambeeya iska leh istaagii way samic allahu hagee leedahay gacmihii markii ee, jilbaha laga soo toosayo ilaa istaag dhexdooda ayaa leedahay ayada samic allaahu ربنا حقاك بالاوني مركز تهديد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ميش غير انت اصلح لمن حميده بس ان لو قابص نفتر كذا ديم لا يليدن علمدا لكن دمانيت waxay kusoo sareysa meeshaasi ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فيه حقاك ودحي استاقي وي يا فيه الى laga gaaray xagee taagta joogtadi istaagi way waliba ilaali fiihi dadka qaar waxay ku dhahayaan sujuudi fiihi ah, gurigeeda hagee ahaa istaagii ahaa qof gurigiisii meel aan ahayn ku wareegaayo oo dhibkeeda leedahay maxaa u keentay meesha maba lahabe fiihi inta ma laha fiihi markaad soo dhahdo mar maxaa bilaabanaa takbiir waay takbiir soo bilaabanaysa markaas kadib allahu akbar waay ha allahu akbar allahu akbar xagee ka soo bilaabanay markii aad sujuud usoo socoto waad soo bilaabanay markii aad fiihi dhacdo marka sujuud aad rabto markaasaa soo bilaabanay sujuud haddii wejiga dhulka aad saartid yaa iskale marka adkaar kale iskale marka tii xagga lahaydan intaa keentay tii intan meel kala geysay ti waa isdaba dhaafsisay wixii dhan lama rabo saasna marka Ee, taas way marka uu tilmaamayaa nabiga alayhi salatu wasalam uma rfac soo kor noqo oo xataa tactadila ilaa aad ekaato qaa'iman hal aad tahay mid istaagan uma sujud sujuud u dhahay xataa tatma'ina ilaa aad xasasho saajidan hal aad tahay mid sujuudsan marka sujuudun waxaa la rabaa in lagu xasalo ayadana meesha ugu yar adkaarteedii subxaana rabbiya alaclaa ama maxmdii ku dara lamid wa sida soo sheegnay khilaafkeed meesha adunalkamaal dhexdhexaadkana saddex jeer waayo u neefso subxaana rabbiya alaclaa naso horta khushuuc waad dareemaysaa markii aad neefsato khushuuc aad dareemaysa uga wadba subxaana rabbiya alaclaa ma neefsatay subxaana rabbiya alaclaa ma neefsatay subxaana rabbiya alaclaa wax kale dareemaysa uga wadba laakiin sar sar sar haddaad dhahdo wax aad dareemaysa ma laha u fiirso haddaba saddex jeer le waay meesha dhexdhexaadka u ah haddii ka badaysan waa sidaas way imaamkii wuu wadaa adigana sii wado haddaad imaam tahayna intaasaa ka badinina dadka gadaalkaada ilaali wax u fiiri waay saddex haddaad tartiibtaas u dhahdo intaasaa ku filma dadka qof kasta wixii dhahay waa dhaha waayahay dumaaniinteedii saas way iyadana Ee, uma kadib haddana irfac soo kor noqo xataa tatma'ina ilaa aad hasasho saa jaalisan halaa tahay mid fadhiyo ayadana adkaara leedahay rabbi kfir lii rabbi kfir lii rabbi kfir lii saddex jeer ama ka badan ama duco kale wixii leedahay meeshaasi waa marka rabbi kfir lii aad dhahayso oo ku dhammaato saddex jeer aad dhahdo waa soo sujuuday tii labaad way tii labaad marka allahu akbara la socota ayadana Ha. inaad sujuuddaasi aad adkaartii ee ju- fadhigan fadhigan lahaa aad geysiisin lama rabo ayadan waayahay uma sujud sujuud hataa tatma'ina ilaa aad hasasho saajidan haalaa tahay mid sujuudsan sujuudii labaad waa iyadana sidaas way saddex jeer subxaana rabbi alaclaa dheh uma kadib ifcal sameeniyho daalika arrinkaas aan kusoo sheegay fii salaatika salaadaadii ku samee kullihaa dhammaanteedii hal rakaco waay soo ma tan tusaalaheed tan kalena saas yeel takbiiratu lixraam ma- lama soo celinaayo waxyaaba aan la soo celinin way jiraan laakiin sidaas way ama salaadaha kale kulligooda hadda hal salaad aan kuu sheegay oo salaadaha kale weligaad dukanaysana saas lay ku samee waay muttafaqun caleyh xadiidka la isku waafaqay min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen waayahay afar wamaa habata wamaakii ayaa ka mida habata sugnaaday aydan laabasho أن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هو النبي نودهاي أسوأ الناس دد كان أوحن أوحمان بدن sariqatan xagga tuugnimada alladii kii wa yasriqu hadaayo min salaadii salaadiisa xaggeeda ka hadayo dhahay nabiga fiiri haa horta tuugad way badan tahay waana xun tahay laakiin tuugad mid ugu xun mataqaanaana la dhahay mida ugu xune maya waay waa ninka salaadiisa xaggeeda ka hadaaya waay qof wax haday wax qof kale leeyahay haday waa la yaqaanaa tuug mid la yaqaano dadka dhan isla yaqaanaan in mid aan la aqoonin qofkii wax fahmay la yaqaano ayaa jiraan keebay kan lasla yaqaano kan meelahaas inta taqaay dadka xoolahooda hadaayo oo saas waa la yaqaana tuug way tuug waa la yaqaana waa dadka dhan way yaqaanaan laakiin waxaa jira kaas mid kuhun oo dadka inta badan aan aqoonin ilaa qofkii wax yaqaano sharciga yaqaano la yaqaano maana keeway kan salaadiis hadaayo waay kaas ugu xun horta yaa wax ka hadaa ninkan nafsadiis asiga waa iska hadaa salaadiisa iska hadaya muxuu hadaa khushuuceedu hadaa salaadii khushuuceeda ayuu hadaa tuug asaga le tuug ah naftiisii tuug u awaay asaga horta waa tuug yaa tuug u yahay laakiin nafsadiisa tuug u yahay muxuu hadayaa salaadiisii hadaa muxuu ka hadaa salaada khushuuceedu hadaa markaas waxa ku xun ma jiraan wixii ku badbaadi lahaa ilahay agtiisii kuku badbaad ku badbaad ku badbaadi lahaa ayuu hadayaa haddana marka waxaa la dhahawaya tuugada kuwa u xun hee kaas ina dha waa mudan yahay maano haddaba salaadaadi hee haska had inaad tuugayaasha kan ugu xun ha noqonin aswa'u nnaasi dadka kan ugu xumaan badan waay weliba aswa isku tafsiil waay aswa'u nnaasi dadka kan ugu xumaan badan sariqatan min sariqa xagga tuugnimada iyo xaditaanka alladii waaki yasriqu hadaayo min salaati salaadiis xaggeeda ka hadaayo waay qaal waxay dhahan asxaabadii yaa rasuulallah rasuulkiisi ilaahay rasuulkiisiiyo kayfa sidee yasriqu qofka u hadaya min salaatihi salaadiisa xaggeeda wax u hadaa yaab waaye yaab waay taxajub waay goof salaadiisa u hadaa ha waa kana nebigu waa caddeeyey qaala nebigu wuxuu dhahay laa yutimu ma taam yeelaayo rukuucaha salaada rukuuceedu ma taam yeelaayo walaa sujuudaha walaa sajidaha aydan qoran oo maleha sujuud way waa khata madbaciyo walaa sujuudaha sujuuddeediina ma taam yeelaayo aw amase qaala nebigu wuxuu dhahay laa yuqiimu ma toosinayo sulbahu dhabarkiisi fi rukuuci rukuuciga dhexdiisii kuma toosinayo iwa sujuudi sujuudii dhexdeeda kuma toosinayo dhabarkiisii haddii marba dhabarkiisii rukuucigiisii aan ku toosinayo sidii markii hore u istaagnaa markii rukuuc ka toos ka toosay uusan isku istaagin ama sujuuda hee markii tii hore sujuuday oo dhabarkiisi intii soo toosiyo fadhigii toosa asu u fadheen u fadhiisanin hee salaadii wuu haday tuug waaye sujuudii haddii taamyeel waaye rukuucigu taamyeel waaye tuug waaye salaadiisu wuu haday imise qof salaadooda hadaysa tuuga amarka in la qabto u baahan waa badan yihiin rawaa waxaa wariyey hadiidka ibnu abi shaybata ayaa wariyey watabaraniyin waa wariyey walxaakim can abi qataadata radia allahu canhu wa xadiidun saxiix intaas waxay ahaayeen marka adiladii qaar ka mid ah aqwaal culamada ka mid aqwaashoodii ka mid ah ayaa marka ayaa ku xigta intaas insha allahu tacaala oo asxaabada ugu horeeyaan shan yaquulu cumar ibnu khataab wuxuu dhahay radia allahu canhu ina arajula qofka layashiibu wuu ciroobayaa fi lislaami islaamka dhexdiisa ayuu ku ciroobayaa bimacnaa islaamka dhexdiisa qof weyn ku noqona ku duqoobayaa waay haye walam yukmil walhaa lam yukmil asagana uusan u kaamilin lilaahi alleh rakcatan rakcadda waaxidatan ha asagoo ilaahayna hal rakca uusan u taam yeelin ee islaamka ku cirooba weligiisiina hal rakca uma taam yeelin ilaahay waan islaamka ku ciroobaya waa yeel ku noqon ku doqoobaya waay ciridiis ku imaanaysa qiila waxaa la dhahay kayfa see waaye yaa amiira almu'miniin yaa ku dhacday arrintaasi qof islaamka ku ciroobay oo ilaahayna weligiis hal rakaca uusan u taam yeelin see ku dhacday waay qaala wuxuu dhahay cumar laa yutimu ma taam yeelaayo ninkaasi rukuucaha salaadii rukuuceed ma taam yeelaayo walaa sujuudaha salaada sujuuddeedina ma taam yeelaayo waay haddii rukuucigeedii sujuuddeeda uu taam yeeli waayey hee rakacad see ku ilaahay ugu loogu taam yeelaa ma dhici karto waay ayadoo wax dhiman ama ibr ah ayuu ka tagaya way mar walbo islaamnimuu sheeganaya wuu ku cihoobay xadiidkii u dhow yahay soo maan waa yahay waana ka sugan yahay lix qaala alimaam ashaaficiyu raximah llahu tacaala imaam shaafici wuxuu dhahay ilahay ha u naxariistay asagana man laa yuqiimu sulbahu bimacnaa dumaniinta ka maqan cumar waxku saasuu leeyahay salaada wax ka maqan dumaniinta ka maqan asxaabadana dumaniinta inay waajibtahay waa isku waafaqsanaan ijmac waay ijmackaasi waxaa soo naqliyey ibnu taymiya sida ku sugan majmuuc fataawihiisii mujaladka laba iyo labaatan shan boqol lixdan iyo sagaal hadal aada u qiimo badan meeshaas ku sheegay ibnu taymiya raxmatullahi caleyh mujaladka laba iyo labaatan safada shan boqol lixdan iyo sagaal asxaabada inay isku waafaqsanaayeen dumaniin ay waajib tahay qofkii ka tago salaadiisan ansahinin hadalkan umarna saasuu tusina maano majmuuc fataawaha waad ka fiirinaysaa mujaladka laba iyo labaatan shan boqol lixdan iyo sagaal wayahay qaala alimaam shaafici wuxu dhahay raximah llahu tacaala man qofkii laa yuqiimu uusan toosinaynin sulbahu dhabarkiisii fi rukuuci rukuucu dhexdiisa uusan ku toosinaynin wasujuudi sujuuda dhexda fa salaatu salaadiisii faasidatun u dhahay imaamu shaafici salaadiis ibr waay faasida waxaa laga wadaa baatila waay faasid iyo baatil waa isku mid culimmada dhexdoodii ilaa culamaa alxanafiya laga sheegaayo laba masalo inay ku kala duwan yihiin maahane masalatun fi lxaji wa masalatun fi nikaax saas ku mid labadaasi meelood ayaa ku kala saarayaan xanaabilada culimadooda lakin culimada kale laftood isku mid waay hadda meeshaani fasid maxaa laga wadaa batil waay imaamu shaafici ula jeedaa salaadiis batil u dhahay maxaa tusina u dhahay liqowli nabiy sal alla alay wasalam laa tujiziu ma gudayso salaatun salaad ma gudayso ma ansaxayso macna laa yuqiimu rajulu qof uusan toosinaynin fiiha salaada dhexdeeda sulbahu dhabarkiisii fi rukuuci un kusoo ku toosinaynin wasujuudiba wahuwa xadiidun saxiix toddobo ويقول الإمام أحمد بن حنبل وحورنا رحمه الله تعالى يأتي وها إيمانا يا على الناس ذات كركوض زمان إيمانا وراي يصلون أو دكون يندتك وهم لا يصلون من الدكون ينبودا وأنا الدكون الحقيقة دينا ما الدكون ين حالا وضع ساس قاب أهان تادي كور مركي لنغا فيرشو هاي قاب صلاة دا وقتها لكن حقيقة دي هاي مدو كنا يانو ركوع غادي إيو السجود دي إيو خشوع غادي ما تام يالا يانو واي يأتي وحا إيماني على الناس دات دشيسي زمان زمن إيمان أول هاي يصلون أي أيغا دكنا يان وهم والحال هم أيغا لا يصلون واي أما وهم أيغا لا يصلون عن دكنا ما من دكنا يان واي صلاة حقيقة ملها صلاة ودي إبر واي أيغا جيبين أي محا قصمين خشوع يا كتغيانو wainii aniga buu dhahay laatakhawafu waxaan ka baqayaa an yakuuna zamaanu zamaankaasi inuu ahaado huwa asaga hada zamaan zamanka hadda aan joogno u leeyahay haddii arki lahaa keeni ka waran imaam axmed zamankeeni hadda aan joogno haddii arki lahaa dadka salaad sii yeelaya muxuu dhihi lahaa zamankiisii uu saas leeyahay korona mufadala ku jiro kaasaa ka baqa kay kaan kii la sheegay kii la sheegi jiray kan inuu yahay umalaya buu dhahay sideed waa yaquulu imaamu alghazali wuxuu dhahay raximah allahu tacaala ina arajula qofka ragga laga hadlaya dumarkan waa lamid lay way ogaada ina arajula weliba ibnu baas wuxuu dhihi doona arrintaasi dumarka u badan waa imaan doontaa ragga lay lagu wada hadda isdhahayaan waa warkooda waa soo socda ayagan way ku jiraan ina arajula ninka layasjudu wuu sujuudayaa buu dhahay asajdata sujuuda sujuudaya sujuudiyu sujuuda yadunnu asagoo u malaynayo rajulkii annahu asaga yuqaribu inuu ugu dhowaanayo biha sujuudi ila allahi ilahay xaggiisa ugu dhowaanayo subxaana nasixnaayo watacaala sareeye usmalaynaayo sujuudu sujuudaya sujuudaasna wuxuu u malaynaya inuu ugu dhowaanayo ilaahay wawallaahi u dhahay marka ilaahay baan ku dhaartay loo wuzica haddii loo qiibiyo danbu haadihi tan dembigeeda taasoo asajdati sujuudan ah calaa ahli baldatihi magaaladiisii dadkeeda loo qiibiyo la halaakuu oo ku halaagsan lahaayeen haa hadalkan fiirso qofka wuxuu dhahay sujuuda sujuudaya wuxuuna u malaynayaa in ilaahay ugu dhowaanayo ilaahay baan ku dhaartay sujuudaasi dembigii asiga ugu imaaday haddii magaaladiisii oo dhan dadkeeda dembigaas loo qiibin lahaa dembigaasi dartiis oo la halaagsan lahaayeen buu dhahay waa la weydiiyey su'ila waa la weydiiyey oo ghazali kayfa dalika arrinkaasee ku dhacay allah faqaala wuxuu dhahay yasjudu ninkan wuu sujuudaya bira'si madaxiisa ku sujuudaya biyadi bayna yaday mawlaahu mawlihiisii hortiisii allihii abuuray hortiisa w madahiisuu dhigayaa waay ilan qofku markii dukanayo wuxuu istaagayaa hortiisii allah waay allah hor istaagaya wa huwa walaal waa isagana munshaqilun ku mashquulsan fi lahwi ciyaar waaba iska ciyaara ama salaada hee ka gaarsi oo ciyaartii aada u isleeyahy ciyaarta u degdegayaa ciyaara meelahaas ku ogyahay kala tuur oo orduu leeyahay ama salaada dheh sujuuda dhedaba ku ciyaaraba iyo walmacaasi macaasiyi ku mashquulsan yahay iyo washahwaati waxyaabaha isaga jecel yahay waxuu bidunya ay ku mashquulsan yahay fa ayu sajdatin sujuude haadihi tan ay tahay maxay tahay sujuudaasuu dhahay marka wuu ku dembaabay bes salaadeena eber waay isleeya ilaahay ugu dhawow sujuudii ma ansaxin haddii sujuudii ansax waay tahay salaadeena ma ansaxin markaas muxuu noqday ninkaasi nin aan dukanaynin buu taariku salaad ah taariku salaad dembigiisina ummadda dhan waa deega uu leeyahay isaga waa ku halaagsamayaan qoomkii meesha deganba sagaal yaquulu shaykh ibnu baaz raximahu llahu tacaala risaalada haddaan rabno inaan ballaabno ninkii koray waayo wuxuu dhahay faliqbaalu qaabilitaan cala salaati salaada dusheeda la qaabilo iyo alkhushuucu khushuuc fiiha salaada dhexdeeda lagu khushuuco hee iyo alkhushuuc in lagu khushuuco fiiha salaada dhexdeeda lagu khushuuco hee min ahami lmuhimaati waxyaabaha muhiimka ah midka ugu muhiimsan waayo arama waxaa jira muhiim ah muhiimka naftirkiisii waa kala muhiimsan yahay kan ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay buu dhahay wax ka muhiimsan malaha u leeyahay waxyaaba ugu muhiimsan u ku jiraa bacda tawxiid wax ka muhiimsan maba jiranba wa huwa hee khushuucga ruuxuhaa salaada ruuxeedii way nafteedii way salaada haddii khushuuc loo wayo way dhimisan tahay ma noosho waxay ku nooshahay khushuuc way dumaniini deganaansho wa huwa khushuucu ruuxuhaa salaada ruuxeedii way fayanbaqii haddaba waxaa habboon alcinaayatu in lagu dadaalo oo la dare la daneeyo la daryeelo bilkhushuuci khushuuc in lagu dadaalo iyo watumaniinati xas deganaansho iyo ku xasalid fi salaadi salaada dhexdeeda lagu hasalo in lagu dadaalo waay fii sujuudi qofku sujuudiisi inuu ku dego ku xasalo fii rukuuci rukuuciisii ku xasalo ku khushuuco wa fii wa bayna wa bayna sajidatayni labada sujuud dhexdoodana ku khushuuco oo ku hasalo waay wa bacda arukuuci rukuuc gadaashiisii yactadiru wuu ekaanayaa buu dhahay wuu ekaanaya oo wuu istaagaya tartiib wuu istaagaya yakshacu haddana wuu khushuucayaa istaagaasoo ku khushuuca wayadma-inu waa ku hasalayaa walaa yacjalu ma degdegaayo ma degdegaayo ma degdegaayo sawaaun waxa waa isku mid way sawaaun waa isku mid kaana ahaayaa qofkaasi rajulan nin aw ama imra'atan dumar jamiicanna ama naag jamiican dhammaantoodii ama nin ha adama naag ha ahaatee inay ku degaan waa welab wa aktaru maa shay kan ugu badan yakuunu ahaanayo fi nisaa dumarku dhahay degdegaas waxaa u badan dumarka waay waa boobsinaya waa gaarsinayaan haa digsi dabka ii saarana leedahay waa boobsinayla waxba danteedii maa salaadii waxaa ka horumarinaysaa digsidaasi haa ma jecel waa kala tuura suuga aad ay ku leedahay waxba danteedii maa waay salaada waa muhiim qadadaasi waa ka muhiimsan tahay sheka kuma jirto waayahay dumarka u badan buu leeyahay fiiri wa idaa dakala qofka haddii uu galo bilkhushuuci khushuucigu uu galo calaa wajhin qaab dushiisii ku galo yakuunu ahaanayo macahu wejkaas macigiisii annaqru kaweyn fi salaadi la kawiyo wacadamu tumaaniinati deganaansho la-aanteedii tabdulu salaatu salaad way buraysaa salaad hee way burtaa boobsiskaasi qofkaas dukanaya yaa ku sameyn u malaysaan shaydaan waay toos mqofkii mausoo toosaayo ismarkiiba ku noqonaa culimada ay dhaheen qofka sujuud aan taamyeelaynin fadhiga istaaga ictidaalka ah iyo sujuudda tan hore laga soo toosaayo oo lasoo fadhiisanayo waxa uu diidayaa shaydaan qoorta iyo luqunta waxaa ka saaran yahay shaydaan oo ka saarana dheh markii soo kac isdhahaba labo isagaa celinaya ku noqo meeshii la rabay in fadhigii la rabay toos inuu ufadhiistaba maba soo gaaraaye meeshaan inuu soo gaar yaa u diidan shaydaan intee ka saaran yahay luquntuu ku saaran yahay culeys meeshiis wax badan ku dul istaagaya ku fadhiisanaya wax yara saa dhahaa qofkii waa ku laabana le rukuucii marka ka toosana meeshii la rabay ma istaagaya waa soo laabana inuu meeshii istaago yaa diidano dusha kaga fadhiya shaydaanna waay sidaas waay marka waxaa la rabaa marka tartiibtaasi haddaad rabto salaada ti inay noqoto waafaqdo ti nebiga calayhi salatu salam inaad ku dadaashida la rabaa waayahay wuxuu dhahay marka sheekha wayukrahu waa la nacayaa lahu ninkii musalligaa dukanayay alcabathu ciyaar bihiyaabihi dharkiisa ku ciyaaro waa la karaahiyeysanayaa dadkana waa u badan yihiin dharkooda ay ku ciyaarayaan intay qabanayaan intay qabanayaan way gad way rogrogayaan wa aw lixyati ama garkiisii ku ciyaaro oo gayri daalika ku ciyaaro waa la kahanaya waa la karaahiyeysanayaa waidaa kahura haddii uu bato cabadkii watawaalaa u xiriirsado xaruma waa xaaraan wa abdala wuu burinayaa asalaata salaadan waa burinaya iska ilaali xaraka badan salaad waa burinaysa waa jibinaysa iska ilaali a iska ciyaarayaan way buraysa wuu burinayaa salaad way faidaa faidaa ictiqada buu dhahay haddii ictiqaadiyo almusalli qofkii dukanayay anna cabatahu ciyaartiisii kahiirun inay badan tahay watawaalaa isku xigsado fa calayhi waxa dushiisa waajibka qofkaasi an yuciida inuu soo celiyo salaatahu salaadiisii in kaanad hadday tahay fariidatan waay salaadata waan soo celinaya eber waybe wasdhahayniyahw salaada dhaqdhaqaagaagii u badnaaye haddii isdhaha maahana oo yaqiinsan yahay waa inuu salaaddiisa soo celiyo waay maxaa yeelay salaadaas waa jabtay isagaa jibiyey wa ciyaartaasi badan waa la iska ilaalinayaa xarakada badan dhaqdhaqaaga badan waa la iska ilaalinayaa sidaas waay ilaa wixii maslaxa salaada maslaxada kamid a keensata maahane sidaas way dadka inta badan laakiin waxay sahashadaan aada u sahashanayaan oo u fududaysanayaan salaada markii lagu jiro safka safka ka horeeyo ayaa boos ka banaanana markii booskaasuu banaanaado booskaas horta in la buuxiyo waa la iska rabaa yaa buuxina safka ka dambe see u buuxinayaan qof kasta qofkii booskiisii isaga ku aadan yahay hore kaasaa tilaabo qaada safka salaada xiriirinteedii waa fiican tahay qof allaal qofkii saf buuxiyo hee ilaahay gurigi jannada dhexdeeda guri ugu dhisa u dhahay nabiga alayh sala slam xadiiska sugan waxaa kala soo arortay man wasala safan wasalahu lan waa soo arortay waa fiican tahay laakiin waxaad arkaysa qofa halkaas ka soo baxaya meeshaana soo aadaa kaasi qibladii dhan waa ka baxay salaadiisiina eber waay salaadiisiina he eber waay waxaad arkaysa safkii meesha ka banaanaaday alaabtiisu uruursanaya wuu qaadaya markaasa socona meeshii uu taga waa guura meesha dega waxaasi maxay yihiin qofan salaada ku jiraabe waxaa sah ma aha salaadaad halisa gelinin tallaabo qaad tooskaadii hadday bannaan tahay buuxi adi haddii dhinac kaa xigto dadkii kale ku toosanaya laga rabaa inuu buuxiyo laakiin alaabtaad iska qaado oo dharkaadi waxa xabayso markaasi meeshii aad tagtay rabtay tag salaadaa ku jira waxaasi salaatul khawf miya salaadaada adi waa cabsanaysa miya dagaal maa ku jirta kale oo salaatul khawf la dhahay yuqtafaru ma laa yuqtafaru liqayriha maa ku jirta maya salaatul amnaa dukunaysaa maxaa isku waalwaalay alabtaan ururinaysa iska ilaali baaraka allahu fiikum taas oo kale waaye tobantii ugu dambe fayaqulu dahabiyu dahabi wuxuu odhanaya raximah llahu tacaala hadal aad u qiimo badan u leeyahy imaamu dahabi fiiri isagan oo warkii aan kusoo gebgabaynayno fayaqulu dahabiyu dahabi wuxuu odhanaya raximah llahu ilahay u naariste tacaala sareeye hee faina man talaba alcilma waa miisaan waay fiiri oo qof kastoo muslima laga rabo inuu dabaqo ku sifoobo faina man qofkii oo talaba dalbo alcilma cilmi lilaakhirati aakhiro u dalbo hee kasara waxaa jibinayaa hu mankaasi cilmuhu cilmigiis ayaa jibinaya waxaa la rabaa cilmigaad inaad ku jibiyo oo haddaad hoogahoo kibir iyo waxyaabahaasi isku aqoon jirtay aada iska baabi'iso cilmigaada la raba inaad kaa baabi'iyo haddii xumaan iyo macsiyaad ku dhex jirtay inaad ka jabtida la rabaa oo kheyrka iyo cibaada xaggeed u jabtid mar walbo qofkii cilmigiis aakhiro u barto cilmigiisa jibina waay cilmigiisii ayaa jibina haddii qofkii cilmi bartay cilmigiis jibin waayey aada aragto cilmigiisii aakhira ma ahane waa adduunyo waay wixiis faina man dalaba alcilma cilmo qofkii dalbo lilaakhirati liajli alaakhira u dalbo ilahay inuu ku badbaadiyo kasarahu cilmu cilmigiisa jibinaya wa khashaca qalbu qalbigiisina waa khushuuca qof cilmi bartay qalbigiisiin aan khushuucsanayn haddaad aragto wax loo sheegayo dhan aan qaadanaynin cilmigiisii adduunyo waaye ma ahan aakhiro wixii u bartay ilahay dartiis ma aha aakhiro ma aha dad cilmi yaqaanaan aad arkaysa wax loo sheegaayo mar walbo wixii loo sheegayna aan kiska bedelaynin wax inuu yaqaanaa waxaas ilahay dartiis uma baran marka horba kaas inuu isku laabtay qofkaasi wastakanad way khuluucaysaa nafsuhu nafsadiisina waa khuluucaysa qof khuluucsan oo degan u noqona naftiisii waa khuluucaysaa waay wastakanat way khuluucdaa nafsuhu nafsadiisina way khuluucdaa qofkaasi aakhira haddii cilmi u bartay wa kaana qofkaas wuxuu noqonayaa calaa nafsihi nafsadiisa bilmirsaadi hee mid imingal ugu jiro u noqonaa nafsiisii kuurgal way kuurgal mataqaanaa mirsaad ina rabbaka labilmirsaadi waay qof nafsiis nafsidiisi dhufees ugu jiro oo kale waay naftiis muxuu ugu jiraa ninkaani cilmiga aakhir u bartay naftiisa dhufees ugu jiraa mirsaad waxaa loo yaqaan inta badan isticmaalayaa libaax haddii uu rabo qofku inuu dilo marka hor gadaal uga imaanaa waa istusa marka istuso marka qofkii libaaxa soo socda maahan haya diyaar garow isu dhahaa marka gadaala iska fiirina marka waa istusay kadibna waa ka dhuumana halkaasuu maraya meel oo hortiisii ah jiq ah oo deed iyo geedaheeda ay badan yihiin ayaa hoostiisa u galaa waddadii agteeda ninkii waa soo socday marka xag buu leeyahay geedkii bahalkii gadaala jiraahe is leeyahay hortiisa kuma filanaayo markii marka usoo dhawaado hal mar booda u qabana marka dhac saasuu ku dilaa mirsad waay qof cadowgaadii ayaa soo socda waxaas tahay waa la soo socdaahe iyagoo yuusan ku arkin meeshan ugal tog meesha u galaysa dee waa iska sheekaysan ahe kuwaas maanta si aan u gali doona ad leeyahay waa soo socdaa markii meeshaa soo galay qac waa qabanaya dii eber waa dilaysaa marka meeshii adiga naftaada soo socoto adiga waxaad waa u kuurgalaysa oo waa ilaalinaya mar walbo wixii qalad ah horyaahe joog waxaa may maxaa u samaysaa naftaada adaa la rabaa inaad qabatid yaa kuu qaban adi qof kale maa u diray adaan lagaa rabay cilmigii ma baratay cilmigaada naftaada ku qabo wixii saxsan ku xaji waay salaadaadii hadaba hee nafta qabo oo maxaa ku qabanaysaa salaada ku qabo wara salaadii ma saxday nafti yahay ama ma sixin maxaa qaladay is ilaali salaadaa ku jirtaa ilaahay hortiisa istaagan tahay naftaada weydii isweydii waay waa saas wa kaana wuxuu ahaanaya ninkaasi calaa nafsihi nafsadiisii korkeed wuxuu noqonayaa bilmirsaadi mid u kuurgalay waay u kuurgal uu noqona waay walxamdu lilaahi allah yaa mahad leh allahaasoo rabbilcaalamiina makhluuqaadka rabbigoodii ahaaday haddaba laa tubdiluu ha burinina middadi how salaatikum salaadiini salawaat salawaatikum salaadooyinkiini bilmukhaalafaati waxyaabaha sharciga khilaafsan oo aan waafaqsanayn ha ku burinina intaas marka waxay ahaayeen hordhaca muhiim aan u arkay in lagu baraarugo qofka salaadiisi ugu diyaar garoobo insha allah khamiista soo socda ayaa toos risaaladii u binaabaynaa waqtigaan ugu dhamaaday wabillahi tawfiiq wallahu aclam